بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حشرني قصة لوط عليه السلام عشر كانوا عشر كلا بيتمناد waxa aynu kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaynu ugu dambeeyey cashirkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa nabiyullaahi luuda calayhi salaam oo habaaray qoomkiisii ilaahayna baryey rabbi insurnii cala alqowmi almufsidiin waxaynu tilmaannay marka ilaahay inuu ajiibay malaa'igtiina loo soo diray marka malaa'igtii inay nabiyullaahi ibraahim ku soo hormareen oo soo mareen ayaynu sharaxnay iyo nabiyullaahi ibraahim markaas ay markay u sheegeen eh, inuu ka hadlay oo yiri inna fiiha luudan see loo halaagayaa markay yidhaahdeen waa halaagaynaa qoomkaas kabacdina markaa loo caddeeyey nabiyullaahi ibraahim oo allah uu yiri yaa ibraahimu acrid can haada innahu qad jaa amru rabbik wama eh, innahu eh, qad jaa amru rabbik markii sidaas la yiri oo waxa weye loo caddeeyey marka halkaa waxaanu kaga hadlaynaa marka malaa'igtii oo markaa u timid nabiyullaahi luut oo qaabilow aadniya inta ugu timid martigelin uu u samaynayo oo waxa weye qoomkiisiina soo weerareen siduu ku difaaci lahaa marka waxa weeye bal wixii dhex maray allah subxaana wa tacaala wuxuu noo caddeeyey aayadihii aynu soo marnay markay nabiyullaahi ibraahim ka soo gudbeen malaa'igtii walamaa jaa'at rusulunaa luutan sii'a bihim wadaaqa bihim darca wa qaala haadaa yowmun casiib nabiyullaahi luut calayhi salaam markay malaa'igtii u yimaadeen oo ay salaameen oo salaantii ka radiyey wuu dareemay oo aayad kale waatuu ilaah inoo sheegay oo uu ku yidhi qaala innakum qowmun munkaruun waxaad tihiin qoom aanu garanayn oo cusub baad nagu tihiin marka waatay u caddeeyeen oo waxa weye maaragtay eh, marka hore qisadu sida isugu xirayd culammadu waxay leeyihiin malaa'igtu u yimaadeen markay u yimaadeen goor gabalgaab ah oo qorax dhaca bay u yimaadeen rag dhallinyaro ah oo qurxa badanna waa ugu yimaadeen siday nabiyullaahi ibraahimba ugu yimaadeen oo kale marka rusushu cilmi qeybka ma ogee wuxuu u qaatay sidii ibraahimba ugu maleeyey markii hore inay yihiin niman martiya waatuu debiga u qalay ee luudna wuxuu u qaatay inay yihiin niman martiya oo dhallinyaro ah oo safara inay yihiin oo socotaa ayuu u qaatay cadadkooda marka lama sheegin oo xadiid iyo aayad tilmaamaya intay ahaayeen lenooma sheegin culummada qaar baa waxay yidhaahdaan waxay ahaayeen eh, jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil iyo laakiin wax daliila oo xadiid iyo aayad midna uma hayno in magacooda la tilmaamo laakiin kollay malaa'ig baa la yidhi qayb malaa'igta ka mid ay ahaayeen marka ilaah baa garanaya waayo magacowga la magacaabayo hebel iyo hebel waxay u baahan tahay nas waxyay u baahan tahay ee ijtihaad laguma gaari karo marka eh, iska taariikhdii iyo aqwaalu bani israa'iil inay tahay ayaa dhici karta Mm. markaas ayaa waxa weeye nabiyullaahi luut calayhi salaam markay u yimaadeen oo uu soo dhoweeyey ayaa isla markiiba nabiyullaahi luut calayhi salaam wuu dareemay inay arrintan dhibaato leedahay ilaahina waa inoo sheegay wasii'a bihim sii'a bihim wadaaqa bihim darca nabiyullaahi luut calayhi salaam wuxuu dareemay murugo iyo dhibaato iyo xusni iyo wuxuu og yahay qoomkaani inay caawa dhibaato meeshan ka dhacayso oo aynay daynayn raggaa dhallinyarada ah ayuu dareemay daaqo iyo tabar iyo awood uu ku difaacana ma hayo tabartii uu ku difaaci lahaana ma uu hayo oo waa keligi cid rumaysay oo waxa weeye garab taagan oo atbaac ah oo maanta waxa weeye la difaacayana ma haysto waa gabdhihiisii unbaa rumeeyey baa la yidhi rag meeshii ma joogo waxa weeye difaaci kara halkaa markay arrintii marka dhibaatadaa uu dareemay oo waxa weeye mashaakilkaas uu dareemay ayay islamarkiiba iyagioo yaacaya yimaadeen islamarkiiba iyagoo yaacaya wa jaa'ahu qowmuhu yuhracuuna ilayh wa min qablu kaanuu yacmaluuna sayi'aat islamarkiiba iyagoo yaacaya yimaadeen aayad kale waxa weeye iyagoo bishaaraysanaya ayay yimaadeen wa jaa'ahu qowmuhu yastabshiruun waxay ku bishaaraysanayaan wiilashaa dhallinyaradaa ayaa loo sheegay oo waxay culimmadu leeyihiin macnaha islaantiisa ayaa u baaqi jidhay oo waxa weeye akhbaarta u gudbinaysay calaa kulli xaal say rabaanba ha ku ogaadeeno waa ogaadeen waana yimaadeen haddaba marka malaa'igtan ee qaabkan iyo shakligan iyo sidaas maxay tahay allah wuxuu soo diri karay isla markaba malaa'igta inta u yimaada inay halaagaan culimmadu waxay leeyihin waa ikhtibaar iyo imtixaan waa la imtixaamayey qoomkan bal heerka ay caqligooda iyo meesha ay ka taagan yihiin iyo bal haddii la waaniyo cabsida ilaahay inay gelayso waa ikhtibaar waay waa la ikhtibaaray marka mar alla marka iyagii yimaadeen ayuu wacdi kala hortegay oo u caddeeyo waxa uu yidhi dadkan waxa weeye waa martidaydii ina haaulaa'i dayfii falaa tafdaxuun wattaqu llaha walaa tukhzuun war waa martidaydii ha igu ceebaynina war waa martidaydii waxa weeye anigana hay dhibaataynina ilaahayna ka cabsada anna hay dhibaataynina oo hay dullaynina oo nin martidiisii loo gacan dhaafay waa nin la dulleeyeye waxa weye martidayda hay gacan dhaafinina waxay leeyihin marka culummadu waxaa horreysay hadal hore oo ay ku yidhaahdeen cid martiya ma martigelin kadhid wixii waddadaa maraya ha isku martigelinin annagu ma daynayno kuuma daynayno haddaad martigelisid oo arrintan arrin soo socotay bay ahayd waayo wayagaa dhahaya awalam nanhaka can alcaalamiin miyaannu hadda ka hor kuu diidin oo aanu kaa nahyin inaad dadka isku martigelisid halkaa waddada maraya marka doodoodii halkaasay marto oo waxay yidhaahdeen miyaannu hadda ka hor kuu diidin oonu ku odhan iska daa cidna ha martigelini adaa doontay sow ma aha wax aan kaa yeelayna marka male waxa weeye waana ku gacan dhaafayna markaasuu wuxuu u tilmaamay inay gabdhihii iyo dumarkii iyo xaasaskoodii aadaan in haaulaa waxa weeye haaulaai banaati in kuntum faaciliin waxa weeye war dumarkaa idii wanaagsan waxa weeye haaulaai banaati hunna adharu lakum marka culummadu waxay caddeeyeen sida imaam ibni kathiir uu soo guurinayo taabiciintii iyo saxaabadii iyo ka soo guurinayo waxay leeyihiin culummadu qowluhu uu leeyahay haaulaa'i banaatii hunna adharu lakum ama in kuntum faaciliin aayadda kale sayna awalba soo ishaarnay wuxuu u jeedaa ay dumarka oo dhanba u jeedaa ee ma aha gabdhihii isagu uu dhalay oo mu'minaadka ahaa oo ilaahay rumeeyey ma aha inuu leeyahay kaxaysta ee wuxuu leeyahay gabdhaha dumarkaa oo meel walba jooga oo dumarkiiniya oo xaasaskiiniya baa idii wanaagsan markaase waxay tilmaamayaan waxay leeyihiin culummadu nebi kasta qoomkiisa waxa u yahay bimansilati alwaalid waalid buu ugu beegan yaho waalid buu u yahay markaase waxay deliishadeen qowluhu tacaala allah uu yidhi annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddan waxa weeye waarid buu u ahaa xaasaskiisiina hooyooyin bay u yihiin idan marka isagiina waa aabbo kale xaasaskiina waa hooyooyin waay oo waa laynaga xarimay dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ummahaatlmu'miniin idan marka mansiladaasuu tilmaamayaa marka gabdhaha idii jooga xaasaskiina iyo waxa dumaroo dhan waa gabdhahaygii weeye marka iyaga guursada oo iyaga waxa weeye aada iyaga idii wanaagsan hunna adharu lakum iyagaa idii nadiifsan ilaahayna ka baqa taas ayuu waxa weeye aada ugu celceliyey laakiin waa qoom halaagsan oo waxa weeye wax ay yeelayaan ma jirto markay wax walba ka diideen marka oo yidhaahdeen abadan ma yeelayno oo way way caddeeyeen oo waxay yidhaahdeen maalanaa fanatika waxa weye fanatika min xaqin wax xaqa xaan ka doonaynana ma jirto mana doonayno muran oo annaga waad og tahay inaanu dumar rabin waad og tahay bay leeyihin ee waxaanu doonaynaa waa raggaas halkaa marka ayaa waxaa gaaray markaa nabiyullaahi luud calayhi salaam murugo iyo welwel iyo waxa weeye calaacal buu markaa galay ha low anna lii bikum quwatan ow aawi ilaa ruknin shadiid buu yidhi markaa markuu marka hore u caddeeyey alaysa minkum rajulun rashiid war wax caqlila idinkuma jiraan miyaa oo taladayda qaadanaya markay wax walba ka diideen ayuu markaa calaacal galay low anna lii bikum quwatan ow aawi ilaa ruknin shadiid haddaan idinku yeelan lahaa maaragtay awood maanta ama qabiil adag aan ka dhex dhalan lahaa oo waxa weye iddifaaca walow gaalaba ha noqdeene waxa weye maanta saan iguma ida dhiirrateen waay halkaa marka xadiidkii abu hureyra ayaa ku soo arooray oo imaamu albukhaari iyo muslim iyo wariyeen oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam yarxamu allaahu waxa weeye luud calayhi salaam ilaahay u naxariisto raxima allaahu luuda laqad kaana ya'wi ilaa ruknin shadiid xaqiiqadu waxay ahayd wuxuu ku tiirsanaa meel adag ay allah subxaana wa tacaala ayaa naasirkiisa oo u gargaaraya ee ummaddan imtixaan ayaa la marinayey waa la imtixaamayey marka riwaayadda kale waxay odhanaysaa oo imaamu axmed iyo imaamu albukhaari ay warinayaan waxay odhanaysaa raxima allaahu luudan calayhi salaam ilaahay u naxariisto laqad kaana ya'wi ilaa rukni shadiid markuu kabacdu markaa nabigu wuxuu leeyahay famaa bacatha allaahu min nabiyin famaa bacatha allaahu bacda luud ay min nabiyin nabiyullaahi luud ka bacdi lama soo dirin nebi ka dembeeyey ilaa tharwata min qowmihi ilaa waxaa laga soo dirayey qabiilkaas waxa weeye laga dirayo iyo dadka halkaa degan qabiilka ugu xoog badan oo qabiil adaga ayaa laga dhexdheelinayo oo laga soo dhex dirayay waayo sababtu waxa weeye dadku qofna dee ilaahay cabsidiisu kugu daayaa oo ilaahay ka cabsa markaa dhaahdid ayuu iska kaadaynaya bannaan kaa maraya qofna baqdin uu ka baqaya qabiilkaaga oona ilaahay cabsidii ka kugu daynayn ayaa waxaa laga yaabaa inuu kugu daayo oo kugu nabadgeliyo war ninkaani waa reer hebele waxa reer hebele hadhow kala bixi maysaane iska daa haa marka alla kacabsi meeshii ma yaal oo nimankan waa gaalo aan nebigiina ixtiraamaynin nebigiina ma haysto qabiil xoog badan oo difaaca taas ayaa keentay marka inay ku dhiirradaan sidaa daraaddeed ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam qabiilkiisaa looga baqi jiray khaasatan adeerkii abu daalib ayaa looga cabsan jiray oo nin oday ah oo laga haybaysto ahaa oo qabiil xoog badan dee ka dhashay ayuu ahaa markaa ma ay ku dhiiran karin waatay mar walba isaga u soo dacwoonayeen oo wiilkaaga naga celi ay lahaayeen ilaa aakhirkii markii uu dhintay abu daalib waaba ku soo dhiiradeenba marka cabsida markii hore waxay uga baqayeen qabiilkiisa iyo waxa weeye adeerkii iyo ayaa looga cabsanayay idan marka nebiyadoo dhan saas ayaa ay nabiyullaahi luud wixii ka dambeeyey saas ayaa lagu soo saarayey laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay waxa weeye nebi kasta ilaahay baa xifdinaya oo waxa weeye allah waatuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wassalaam yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatak wallaahu yacsimuka min annaas idan marka nebigii ilaahay uu ilaahay baa ilaalinaya ambiyadiisa waxna uma geysan karaan dhibaatana kuma samayn karaan laakiin imtixaan iyo ikhtibaar baa la marayaa nebiga laftigiisa waa la imtixaamaya ina ashadda annaasi ibtilaa'an al ambiyaa buuyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ha nebiyada ayaa ugu imtixaan badan imtixaanka la marinayo wixii markaa ka dambeeya oo waxa weeye waa falamthalu falamthal wixii ka dambeeya nebi nebi hadduusan ahayn qofku waxa weye qof walba sidaa caqiidadiis u xoog badan tahay baa loo imtixaanaa idan halkaa waxaa inooga caddaatay marka nebiyullaahi luud calayhi salaam iyo qoomkiisii imtixaankaasaa dhex maray kumana ay guulaysan oo waxa weeye awood uma ay leh waayo dadkan malaa'igtaa ma ay gaari karaan dhibaatana kuma samayn karaan marka waa tan malaa'igtii ay la hadlayaan nebiyullaahi luud calayhi salaam oo odhanayaan u caddaynayaan waxa weeye maaragtay yaa luudu inaa rusulu rabbika lan yasiluu ilayka fa asri biahlika biqidcin min alleyl ha luudo waxaa la yidhi annagu waxaan nahay rasuul ilaahay soo diray malaa'ig baan nahay dhibaatana kuu geysan mayaan annagana dhibnooma geysanayaan adigana dhibaato kuguma samayn karaan waxba ha murugoonin iska daa walwalka ilmahaaga iyo ahalkaaga iyo reerkaaga guuraysi ilaa xaaskaagaas dhibaatadu iyagana ku dhacaysa mooye halkaa marka ayaa waxaa ku gebagabowday arrintii ku soo afjarantay inay malaa'igtii marka shaqadooda qabsadaan oo waxa weeye nimankan ay cadaabkii awalba ay caddeeyeen marka nabiyullahi luud u caddeeyeen innaa muhliku ahla haadihi alqarya waa halaagaynaa ama waxaan ku soo daadinaynaa rijzan min assamaa'i bimaa kaanuu yafsaquun marka cadaabkii ayaa bilaabanaya oo halkaas waxa weeye ka bilaabanaya marka insha allah casharka dambaan kaga hadlaynaa kayfiyadii loo halaagay iyo cadaabkii markasuu ugu bilaabmay laakiin nabiyullaahi luud calayhi salaam iyo intii rumaysay oo gabdhihiisii iyo waxa weeye xaaskiisii oo la reebay maahay ahalkiisa intii kale habeennimo ayaa la yidhi la guuree uu meeshiina kala baxay xaggaa iyo shaam waxa weeye wamduu xaysu tu'maruun waa tii la yidhi orda meeshii layda amray aada adiga oo gadaal ka soconaya wattabic adbaarahum waxa weeye ahalkaagaas ha ku hor socdeen adiguna gadaal ka soco walaa yaltafid minkum axadun qofna yuu gadaal soo aadin ila imra'ataka xaaskaaga mooye waataynu tilmaanay idan markaa casharka ku xiga ayaynu ku tilmaamaynaa kayfiyat alhalaag iyo sidii loo halaagay qowmu luud walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin